inay fududaato ama ay suurtagal noqonayso in la inkiro markii loo baahdaa haddaad wax kasti caddayso dee waxaad umalaynaysaa haddii lagu qabsado miyaad miyaad inkiri kartaa iminka dad nin baad wax ka sheegaysay haddaad ninkii si fiican u magacaawidid ood raggan aad u sheegaysid ugu magacaawidid de hadduu ninkii hadalkii gaadhuu ku qabsado miyaad inkiri kartaa kolkaa qariin baa la isku dayaa waxyowga bedhkood tayasuru linkaar say kuugu suurtowdo hadhow inaad inaad inaad diiddood inkiri kartaa tayasuru linkaar inkaarku si uu u sahlanaado cinda alxaaja markaad u baahnaato naxu laiimun khasiis baad odhanaysaa laiimun khasiis laiim waa wax liita khasiisun oo khasiisa welibana sii liita bacda dikri shaksin idinkoo shaksi ka sheekaynaya unbaad sii yar jeedsinaysaa amaad aamusaysaayo hadalkii unbaad odhanaysaa laiimun khasiis hadduu hadalkani ninkii gaadho uu yidhaha war maxaad ii cayday manaa ku magacaabay unbaad odhanaysa anuu laiimun khasiis un baan idhiye ma waa tayasuru linkaar si inkaarku kuugu suurto galo weeyaan dumarkaa inta badan noocan adeegsada waayo dumarku intay ku caayaan caayaan caayaan ayaa haddaad haddana qabsato bal la soco dumarkii hore waxay odhan jireen ayay ku odhanayaan isku qaadaba qoorta loo geli maxaa adiga un maxaa adiga un ku magacaabay haddaadan adigu dembigan wadanin ya adunba hadda lagu caayaya laakiin tayasuru linkaar bay ujeedaan waa qayb balaaqada ka tirsan weeyi tayasuru alinkaari cinda alxaaja naxu laiimun khasiisun bacda dikri shaksi shaksi baana lasoo sheegay ka afraad alxad alxadar waa digtooni min fawaati fursa fursadu inay kaa tagto ayaad ka digtoon tahay fursadaasoo saanixatin kuwa iftiintay furso yaroo kuwa iftiintay ayaad ka baqaysaa inay kaa tagto ka qowli munabihi sayaad ninka uwaadhsanaya kii baraarujinayaba weeyaan hazaal buu odhanaya hazaal nin baa uwaadhsanaya nin la socday oo bilaahuba ayaa arkay uwaadhi garanuug buu arkay hadduu yidhaha haadihi hazaal hadduu yidhaha ama haadaa hazaal hadduu yidhaha haadaa intuu leeyahay bay bahashii boodaysaa keliya maxaa looga baahan yahay hazaal unbuu odhanaya adigu haddaad aragto tuug waxadaya ma kaasi waa tuug baad odhan mise tuugga tuugga un baad odhan ya haddii kaasi intaad leedahay buu kaa baxsanaya kolkaa tuugga un baad odhan dabka libaaxa ee dhibaatada saa unbaad umagacaabanaysaa waxaad ka digtoon tahay maxay min fawaati alfursa inay fursa ka meesha ka tagto min fawaati fursatin saanixa waa ka qowli munabihi sayaad ninka uu aadsanaya ka baraarujinaya hazaal buu odhanaya ay haadaa hazaal ikhtibaaru tanabuhi saamic ninka saamica ah baraarugiisa intuu leegyahay baad imtixaan ka qaadaysaa ninkan saamiceed u sheekaynaysid maskaxdiisu intay la eg tahay ayaad baadi kartaa maxaad ku baadi ninkan hadalka haddii la xadfo beli inuu fahmiya in kale ayaad ogaan hadalkii way yar xadfaysaa hadalkii baad ka xadfaysaa kolkaa ikhtibaaru tanabuhi saamic weeyaan aw miqdaari tanabuhihi ama tanabuha waabad ku taqaanaye laakiin miqdaarkani intuu la eg yahay tanabuhani inta uu la eg yahay ayaa doonaysa inaad ogaato naxu nuuruhu nuurkiisa mustafaadun waxaa laga faa'idaystay min nuuri shamsi nuuruhu nuurkiisa mustafaadun min nuuri shamsi haddaba nuuruhu haddaad tidhaha mustafaadun min nuuri shamsi ayaa loo fahmayaa nuuruhu mustafaadun min nuuri shamsi muxuu noqonayaa miyaad garanaysaase waa dayaxa laakiin waxaad doonaysaa ninkan ad la hadlaysa bal qaabka uu waxu fahmayo iyo fahamkiisu intuu leegyahay nuuruhu mustafaadun min nuuri shamsi aw huwa waasidatu cuqdi lkawaakib kawaakibta kawaakibtaa taxan ayuu barhtanka kaga jiraa bartanka waa waxa laysku ammaanay sooma ogid khayrulumuuri awsatuha xidigahaa ta xooga ayuu bartanka kaga jiraa waxaasi kolkaa maxaad uga jeedaa waasidatu ciqdi ciqdi lkawaakib kolkaad leedahay waa alqamar fii kullin min almithaalayn labada tusaalaba kolkaa labada tusaalaba waxay u suurtoobaan ikhtibaar tanabuhi saamic inaad ninkan imtixaanaysid oo tanabuhiisu intuu la eg yahay inaad oga wis leedahay inuu baraarug leeyihiyo in kale nin soo jeeda inuu yahay iyo in kale waxaa kaloo laga yaabaa inaad miqdaarka ujeedid tanabuha waad ku taqaanayey miqdaarkiisu intuu la eg yahay inaad ujeedid ka lixaad waa dayqu lmaqaam maqaamka ayaa cidhiidhiya can itaalati alkalaam haddii hadalka la dheereeyo maqaamka ayaan ku filayn maxaa sababay waa bisababi tadajurin ninkan ugu dhibaataysan yahay watawajuc uuna xanuunsanaya ninka xanuunsanaya sheeko badan muu awoodaya mise hadalka u kuusoo koobkoobi nin xanuunsanayaa sheeko badan kuu bilaabi maayo haddaad aragto nin sheeko dheer bilaabaya xanuun baan haynin weeyaan xanuunka aawadii buu hadalka iskaga koobaya waa ka qowlihi ninkaa shaacirkaa qowlkiisa qaala lii kayfa anta qultu caliilun sahalun daa'imun waxusnun tawiilun qaala lii wuxuu igu yidhi kayfa anta war sidee tahay iska warran buu igu yidhi buu yidhi qultu waxaan ku yidhi caliilun waa buka saharun waa soo jeed daa'imun joogto ii ah waxusnun waa werwer tawiilun dheer waxaasay haya buu yidhi haddaba qaala lii kayfa anta saw maaha anta saw lama odhano isagala lama hadlayo qultu caliilun maxaa meesha ka maqan musnadun ilayhigii oo maxay ah qultu ana caliilun anadii buu iskaga tegey maxaa sababay waa nin xanuunsanayo anadaba ma awoodaya dee sheekadaa dheerba hadalka intii la fahmi karaya buu iska xadfayaa intaan la fahmi karaynin intaan buu ninkan xanuunsanaya inuu sheego doonaya haddii nin xanuunsanayo dhiigu ka da'ayo ad- aad u timaado bastiiya ma dhiig ba iga da'ayo ka odhan soo dhiiggaa ma arkaysid xanuunkiisa kaleedan arkayn unbu kaaga warrami waxaad arkaysid ee kuu muuqan karayo dhan kaaga warrami maayo waaye waa nin balaaqale kolkuu yahay قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل
kasi ka toddobaad waa almuxaafada cala sajci haddii sajci la ilaalinayo sajciga waa nicaa- waa badiica ugu dambeeyo weeyaan sajci haddii la ilaalinayo sajcigaana dee waa loo xadfayaa musnadun ilayhiga man taabat sariiratuhu xumidat siiratuhu man taabat ninka ay wanaagsan tahay sariiratuhu laabtiisu hadday laabtaadu fayowdahay xumidat siiratuhu sifadaada ayaa la mahadin doonaa dadku aad bay ku mahadin doonaan waayo haddaadan ummadda wax dhib abaad laabta ugu haynin ay dadku kuu siman yihiin dee kollaba dadku inay mahadinayaan baad noqonaysaayo khayr badan dadka u qabta haddaba daabat sariiratuhu sow ma arkaysid faqradaasi sow sariiratuhu maaha xumidat siiratuhu xumidad mee faacilkii waa la iska jaray xumidad waa la mahadinaya ayaa mahadinaya maxamida naasu baa la yidhi dee naaskii baa la iska jaray sababta loo jarayna waa maxay waa limuxaafadati sajciyo hadalka hore ayaa sariiro ku dhammaaday kan dambana siira munaasabay isku leeyihiin labadii kalmoodood ee sow ma arkaysid man daabat sariiratuhu xumidat siiratuhu siir iyo sariira way isku dhow yihiin ma arkaysaa ka sideedaad almuxaafada calaa kaafiya haddii kaafiyada beytka aad badbaadinaysid ka warran kaafiyadii baad badbaadinaysaayo dee marfuuc iyo marfuuc baad doonaysaa inaad iskala dhigto kaafiyadii kolkaana waa inaad iska xidhaftid waa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa
وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع
wama almaalu maalku ma aha iyo walahluuna ehelkuba ilaa wadaa'icu wadeeco mooyaane waa wax yaroo lagu dhiibtay buu kuleeyahy maalka iyo ehelkuba walaabudda waxa lagama maarmaana yowman maalin uun an turada in la celiyo alwadaa'ic wadeecadan yare laguu dhiibtay wax yare laguu dhiibtay caa- lagu lagu ag dhigtay maalin uun baa lagaa celinaya maalin uun baa maalkana lagaa qaban ehelkana lagaa baabiinaya wama almaalu walahluuna ilaa wadaa'icu walaa budda yowman an turadda alwadaa'icu haddaba an turadda sow maaha an turadadaa mee faacilkii wax celinayey in la celiyo unbaa la yidhiye faacilkii mee an turadadaa waa la iska xadfay faacilkii an yarudda annaasu alwadaa'ica in la yidhaah bay ahayd waxaa loo xadfay kaafiyada ayaa iskhilaafaysa oo ka hore waa marfuuco ilaa wadaa'icun weeyaan waa marfuuc ka dambana waa mansuub buu noqonayaayo haddii an tarudda alwadaa'ica la yidhaah dee mafcuulin bihi buu noqonaya an tarud an tarudda annaasu alwadaa'ica oo naas faacil laga dhigo naaskii musnadun ilayhiga ahaa inta la xadfay ayaa mafcuulun bihigii halkiisa la dhigay kolkaasaa la yidhi an turadda alwadaa'icu ka sagaalaad almuxaafada calaa wasnin hadduu wasankuba kaa jabaya ka warran dad musnadun ilayhiga meesha keento wasankiibaa kaa jabaya waa ka qowlihi shaacirka qowlkiisa
على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي
calaa annanii anigu raadin waxaan raalli ka ahay bian axmala inaan xambaaro alhawaa jacaylka oo wa akhlisa minhu aan ka badbaado laa calaya kiyuun dushayda waxba ahayn walaa liya anigana uun waxba ii sugnayn wax lay qabsadaana yuuna oolin wax anigu aan u qabsadaana yuuna jirin buu ku leeyahay kolkaa beydka noocaas oo kalea calaa annanii raadin bian axmila alhawaa wa akhlasa minhu laa calaya walaa liya beydka noocaas oo kale ah waa baragtaa baan u malaynaya waxaa ku jira musnadun ilayhi la jaray oo laa calaya shayun weeyaan laa shayun calaya shaygii baa la iska jaray waana musnadun ilayhi maxaa loo xadfay laa shayun calayadii waxa loo xadfay dee beydkii baa jabaya waa almuxaafada cala alwasni weeyaan wasankaa la badbaadinaya ka tobnaad kownu lmusnadu ilayhi mucayanan haddii musnadu ilayhiga dadkoo dhaniba wada garanayaan ka warran waa macluuman waa la wada garanaya mucayan macluuma weeyaan waa xaqiiqatan xaqiiqa ahaan dadkoo dhaniba hadday wada garanayaan ka warran miyaa loo baahan yahayba kolkaana waa in la iska jaro caalimu lgayb waxa maqan oo dhan ayuu og yahay iyo washahaadati waxa joogaba waxaad arkaysid iyo waxaadan arkayn ba ilahay waa og yahay kolka caalimu lgayb kolka la yidhaah ma zaydun ba mise waa muxamedun midna maaha waa maxay haddaa waa allah weeyaan kolkaa in allah uu yahay waa la iska wada garanayaayo sifadan caalimulgaybka ayuuna mid kale yeelan karayninba waad iska xadfaysaa wa khuliqa alinsaanu daciifan kolkuu ilaahay leeyahay khuliqa alinsaan kii wax abuuray maa la sheegay insaankii baa la abuuray un baa la yidhi maxaa loo jaray faacilkii wa waa macluum dee xaqiiqa ah waayo ka wax abuuraa so ilaahay un maaha waa mutacayin weeyaan aw iddicaa'an buu yidhi o iddicihu waxa weeyaan dee xaqiiqa ahaan macluumu maahe adaa iska sheeganaya inuuna cidna ka qarsoonayn waxaad odhanaysaa ninkaasi nu cid buu ka qarsoon yahayba waxaad sheeganaysaa inuu yahay dadkao dhan inuu wada muuqdo oo la wada fahmayo naxw wahaabu luluuf ninkani uluufta kumanyaal ayuu bixiyaa wahaabu luluuf kumanyaal buu bixiyaa kumanyaal buu bixiyaa kolkaad leedahay waa iyo kaa kumanyaalka bixinaya waa iska xadaftay waxaad ka dhigan tahay waxaad u xadaftay waa macluum dadkao dhan baa wada garanaye reer hargeysa waad waad la socotaa ninkanu wahaabululuuf haddii aad tidhahdoo reer hargeysa soo ma fahmi karaysid dee ganacsatada ninka ugu qacan furan waa taqaanaa waan umalaynaya wahaabululuuf kumanyaal buu bixiya waxaa magacba kaagama baahno iska daa waa la wada garanayaa bay ka dhigan tahay ka koob iyo tobnaad waa itibaacu listicmaal isticmaalka raaciddiisa alwaaridi ee soo arooray calaa tarkihi in laga tagana ku soo arooray haddii carab laga maqlay ka warran musn- musnadunilehigoo xadfan haddii carabun laga maqlay musnadunilehigoo xadfan sidaa carab looga maqlun baad adna u raacaysa waa itibaacu listicmaal alwaarid calaa tarkihi waa maxay tusaaluhu tusaa tusaale ahaan naxw ramyatun min gayri raamin ramyatun haadihi tani ramyatun waa toog oo min gayri raamin nin aan shiishyahan ahayn ka soo fushay alla ilahi shiishyahan maaha iyadu sideeda toog bay u tahay sax ah laakiin ninkaa ay ka soo fushaan shiishyahan ahayn waa maahmaah weeyaan ramyatun min gayri raamin haddii tusaale ahaan macallinkiinu uu su-aal idin weydiiyo oo ardaygii ugu fahanka xunaa uu sheego su-aasha raggii kalena ay garan waayaan waa ramyatun min gayri raamin saw maaha waa toog weeyaan nin aan shiishyahan ahayn ka soo fushay bimacnaa su-aashii sax baa loo sheegay laakiin ninkani ma ahay nin aqoon le bay ka dhigan tahay ramyatun min gayri raamin waa maahmaah waxaa jirta haddaba ramyatun min gayri raamin nin iyo inankiisii baa israacay ninku waa toogyahan inankuna waa carruur iminka wax la barayo maba yaqaan toogtaba uwaadun bay arkeen oo inankii yaraa unba ku qabtay wuu ku ladgey kolkaasoo odaygii intuu soo eegay buu yidhi ramyatun min gayri raamin alla ilahay waa toog buu yidhi laakiin ninaan shiishyahan ahayn ka soo fushay buu yidhi si fiican baad ula heshee sidaada kalaadan aqoon ulahayn buu leeyahy haddaba ramyatun waa haadihi ramyatun isticmaalkaasaa ku soo arooray mahmaahda inaan la bedelin si uma ogin alaa wa in alamthaala laa tugayar mahmaahda waxba lagama bedelo sideedaa baad mahmaahda ku daynaysaa ramyatun min gayri raamin ay haadihi tani ramyatun weeyaan wanaxwu nicma zaciimu alla hogaamiyuhu wanaagsanaa sacdun baan ama sacdun weeyaan kaan ammaanta ku khasisayaa nicma zaciim kolkaan idhaa azaciim iminka waa musnadun ileyhigii uu sheegan yahay soo maaha laakiin sacdun kaa dambe ayaa khabar ah sacdunka dambaa khabar ah mee musnadun ileyhigii mubtadaha ah waa huwa huwa isagu sacdun weeyaan huwadii maxaan u xadfay waa itibaaculisticmaalo carabun baa la arkay iyagoo mamduuxa ama maksuuska maksuuska maksuusu nicma wabi'sa ayay arkeen iyagoo mar kasta laga xadfayo nicma wanaagsana azaciimu hogaamiyuhu sacdun sacd baan ammaanayaaye ama sacdun weeyaan hadda isagu ye sacdu kolkaa itibaacu listicmaal weeyaan ka labiyo tobnaad alkhawfu minhu isagaad ka baqaysaa ow calayhi ama waad u baqaysaa isagaad ka baqaysaa ama waad u baqaysaa waa duriba saciidun ninkan saciidi waa amiir amiir weeyaane mataqaanaa ilmo yaroo carruur ah ama nin zabaaloo gujufyaha iyo meelaha qa- qashinka gala nin qashinka joogo miskiina oo haddaad saa u taabasid dhacaya unbaa boqorkii xoogga badnaa kasoo horbaxay oo boqorkii unbaa la dhirbaaxay markii ninkii ad- adkaayo dee awoodda isbidayey la dhirbaaxay oo miskiinkaa yar dhirbaaxay haddaad eeg haddaad tidhaa daraba laiimu alamiira haddaad tidhaa ama daraba laiimu asacda haddaad tidhaa oo kii dhirbaaxada sameeyee liitay haddaad magacowdo dee waxaad ka baqaysaa boqorku inuu ku qabsado war waa la dilay un maad ku daysid cidday dishay waxa loo haystaaye dadku u haystaa nin awood lehe maxaad miskiinka igu soo celisay buu ka odhanayo waad ka baqaysaa boqorkaa ku qabsanaya waayo waa isdhaamaa nin awood la ninka dilay iyo iyo miskiin aan waxba ahayn baa dilay baa islaama buu kuleeyahay ow calayhidu waa maxay calayhidu waxa weeye guri baa la xaday kii xaday baad laakiin ogey suriqa albaytu baa tidhi gurigii waa la xaday ma garanaysaa haddii ninkani waa nin miskiin oo qacantunba kaga dhacday tuug ma ahaan jirin wuxuu qaadayna wax weyn ma aha haddaad magacawdo oo tidhaahda kii waxaday kanu ahaa waad u baqaysaayo isagaa dee meel alla meel lagu riday eedan garanaynin kolkaa waxba ha magacaabine dembigaa yar ilaahay baa kala xisaabtamaya maadaamuna wax weyn qaadin iska daa suriqa albayt gurigii baa la xaday undhe cidda xadday iskaga aamus waad u baqaysaa markaa ka labiyo tobnaad waa alkhawfu minhu waad ka baqaysaa haddaad magacawdid baad ka baqaysaa aw calayhi ama isagaabaad u baqaysaa naxwu duriba saciidun saciid baa la garaacay weeyaan ka saddex iyo tobnaad waa takiiru lfaa'ida faa'idada ayaad badinaysaa takiiru lfaa'ida naxw fasabrun jamiil fasabrun sabir weeyaan sabirka oo jamiilun qurux badan fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu calaa ma tasifuun sabir qurux badan ay fa amrii sabrun jamiil amrii maxaa loo xadfay waa tagtiiru lfaa'iide oo wax kaste oo lagu sabraaba inuu jamiil noqonayo ay wax kaste oo dhib aba in sabir jamiila aad ka qaadanayso sabir jamiila inaad ka qaadanayso ayaa ayaad tilmaamaysa waa tagtiiru lfaa'ida ka afar iyo tobnaad waa tacayunuhu bilcahdiya waa la isla garanaya w waa mucayan waa mid la garanayo oo cahdiya lagu garanaya dee horaa loo soo maray naxw wastawat cala aljuudiyi wastawat way istaagtay cala aljuudiyi buurtii yarayd bay isku taagtay buurtii yaray wastawad yaa istaagoo buurtaa isku taagay wasnaci lfulka maadaamo lasoo yidhi oo dooni laga sheekaynayey dee waa doonidii nabiyullahi nuux wastawat way istaagtay doonidii cala aljuudiyi buurtaa ay safiina waa safiinadii wanaxw xataa tawaarad bilxijaab xataa tawaarad ilaa ay qarsoonto bilxijaab buuraha ay daba marto waa maxay waxa buuraha ku daba maraya qarsoomaya waa ashams waayo yaa sheegayba shamsada waa la iska garanaya uun waa tacayun bilcahdiya haddaba tadriibkan bal aynu eegno bayin niyahow bal waxaad bayaamisaa buu ku leeyahay asbaaba dikri xadfi lmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga xadafkiisa asbaabta keensatay bal bayaami musnadun ilayhiga xadafkiisa asbaabta keensatay bayaani asbaabi dikri wa xadfi lmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga xadafkiisa waxa keenay iyo dikrigiisaba waxa keenay halka awow bu idinka xadfay soo maaha asbaab dikri wa xadfi lmusnadi ilayhi ma saasuu idiin qoray saasuu idiin qoray soo maaha haddaba annaga awowba ka maqan bayin waxaad bayaamisaa asbaab dikri wa xadfi lmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga marka la sheegayo sababta loo sheegay marka la xadfayana sababta loo xadfay bal hadda taa bayaami baa lagu leeyahay isku dayi kartaa inaad bayaamiso fi lamhilati laatiya wa ana anagu laa nadri ma garanayno asharun shar uriida in lala damcay biman fi lardi cidda dhulka ku nool am araada bihim mise inuu la damcay rabbuhum rabbigood rishadan wanaag iyo hanuun waa jinkii iyo markay isku yimaadeen ee samada la iska hortaagay ayay yidhaahdeen ma garanayno inuu ilaahoodii la maagay dadkan dhulka ku nool shar iyo inuu wanaag badan la maagay wuxuun baa jire e laakiin ma garanayno bay yidhahdeen halkaa musnadun ilahi baa xadfan asharun uriida maxaa loo xadfay oo uriida shar musnadun ilahiga looga xadfay atanziih baa loo xadfay ama ata'adub baa loo xadfay ma sha allah alra'iisu ninkii ra'iiska ahaa kallamanii fii amrika arrinkaaga ayuu igala sheekaystay waalra'iisu amarani ra'iiskii wuxuu i amray bimuqaabalatika inaan si fiican kuusoo qaabilo oon kuu soo dhoweeyo nacas baad la sheekaysanaysaa hadalkaa ra'iiskaaad ugu soo laba celcelisay kolkaad haddaba ra'iiska ku laba celcelinaysid eed nacaska la sheekaysanaysid maxaad u malaynaysaa warka nacaskii baad la sheekaysanaysaa waanad u celcelinaysaa ee la soco hadda waxa weeye alishaara ama atacriid biaba bikhabaawati saamic weeyaan markaad nacaska la hadlaysid eed nacaska noocaa ugu ishaaraysid alishaara bikhabaawati saamic ninka saamica nacasnimaad ku ishaaraysaayo adu hadal xadfinba ma fahantid kula sheegay mooyaane doqon far weyn ba wax loogu qoraa so soomaalidu ma odhan jirin waa noocay oo kale alra'iisu ra'iiskii kallamanii waa ila hadlay fii amrika amarkaagu igala hadlay waalra'iisu ra'iiskii amaranii wuu i amray bimuqaabalatika inaan si fiican kuu soo qaabilo alamiiru amiirku nashara almacaarifa macaariftii waa nashriyey oo waa faafiyey wa aamana almakhaawifa wax kastoo laga baqi laga baqayeyna isaga ayaa aamin ka dhigay maa facala alamiir baa lagu yidhi maa facala alamiir kolkaas ada alamiir ka dambeysiisay atacdiim saw maaha atacdiim hal xadara alamiirudii aan soo marno oo kale weeyaan waa tacdiim waad weyneynaysaa weeyaan tacdiim baad u haysaa muxtaalun waa nin istustus ah muraawiqun oo leexleexad badan munaafiqa waa nin muxtaal oo istustus badan muraawiqna ah inta badan muraawaqada dacwada lagu yaqaanaa waa dhasdhastan dacwada ama dhusdhustan dacwada weeyaan wareeggan yaraa cajiibka ay dacwadu samaysa soomaadan arag waxaad waxaad moodaysaa inay kaa tegayso o inay kugu soo wareegeysaa kugu soo wareegeysaa kolkaa muraawaqada ninkani waa nin muxtaal oo haddana kibir kibraya oo haddana istustus badan muraawiqna ah leexleexad badan weeyaan wadda ad ugu soo hagaagta ma la idhaha wey hadalka noocana markaad odhanayso maxaad uga jeeday waa tayasuru linkaar hadduu ninku ku qabsado uu ku yidhaha maxaad ii caayaysaa maanaa ku magacaabay unbaad odhan waa kii aynu soo maraynay tayasuru linkaar weeyaan mundijatun waxay mundijatun waxay bislaysaa lizarci midhaha muslixatun waxayna wanaajisaa lilhawaa'i hawada mundijatun lizarci muslixatun lilhawaa ayaa loo jeedaa waa cadeedda saw maaha cadeeddii weeyaan kolkaad haddaba mundijatun leedahay eed cadeedda uga jeedid maxaad u xadaftay waxaad doonaysaa waa ikhtibaar tanabuhi saamic waa dayaxa halkaynu ku soo maraynay oo kale dayaxii aynu soo qaadanaynay oo kale weeyaan اختبار تنبهي سامع أما مقدار تنبه السامع
فعباس يسد الخطب عنا وعباس يجير من استجار
فعباس ننك عباسه يسد وحي سرتاغا الخطب دباتوينك أيو عنا أنك إسكك يهرتاغا ننك عباس ليرا دباتوينك وإسكك يهرتاغا وعباس ننك عباسه يجير وحي بدبادية من استجار ننك بدبادة طلبنا وبدبادية عباس كان لقو سؤال بالعلية وامحي waa kii aynu sheegayneen soo maraynayo waa atacdiim weeyaan tacdiim waa weynaynad weynaynaysid ayuu noqonayaa sababtaad u sheegtay khalaqa waa abuuro fasawa waa egeeyey khalaqa fasawa markuu ilaahay leeyahay waxbaa xadfan sow maaha xadafkaas maxaa loo xadfay waa kii aynu soo maraynay aynu halkaa hore ku soo maraynay ma garanaysa kaa sheekha ku yucdi wayamnac oo kale ma garanaysa yucdi wayamnac maa yashaa waan ku haysanaa sheekha kana tusaalahana sababtu waxa weeye khalaqa wuxuu abuuray makhluuq oo dhan sow maaha xadafku sow cumuum ma keensanayo xadafka iminka shayga xadfani waa mafcuulun bihi mafcuulun bihi baa xadfan inaguna xadafkaynu ka hadlaynay waa xadafkee musnadun ilayhi baynu ka hadlaynoo sheekhu mafcuulun bihigii buu inoo dhex keenay tusaalaha yarna maynu ka aqbali karnaaba kama aqbalayno muqarirun wuxuu ninkani sugaa lisharaa'ici shareecada ayuu sugaa muwadixun wuxuuna caddeeyaa lidalaa'ili daliilada مقرر للشرائع موضح للدلائل وحا حدف المسند إليه وهو نبي نبي قويا عليه الصلاة والسلام محا سببي إلينا حذفنا إمك مقرر للشرائع موضح للدلائل محينو حذفني وحينو حذفني تنبهي ويا تنبهي أين سمر تنبه مقدار مقدار- تنبه مقدار مقدار سامي فلو شاء إلهي هدو دونه لهداكم وإذن هنونين لها أجمعين دمانتين ilaahay hadduu damco aadamahan oo dhan ba xagga khayrkuunbuu ujeedin lahaa cid xuma samaysaba lama arkeen laakiin wuuna damcin dee falow shaaa lahadaakum ajmaciin haddaba falow shaaa hadduu damco hadduu maxay damco waa hidaayatakum hanuunintiina hidaayatakum weeyaan oo halkaa hidaayatakum baa ku jirta haddaba hidaayatakumtaasi waa maxduuf waxa loo xadfay waa maxay sababta loo xadfay waa maxay sababta halkaa loo xadfay ee hidaayatakumtaa ilaahay uu u xadfay waxa weeyaan kii la odhan jiray alibhaam bacda idaaxun bacda alibhaam kii weeyaan idaax bacda alibhaam waa nafta ayaa aada u macaansata weeyi tusaalahana sheekha waan ku haysanaayo falow shaaa hidaayatakum sow maaha wax maxduufkii maxduufkaasi sow mafcuulun bihi maaha halkana waa mafcuulun bihi tusaalaha inoo yaalla mutacalaqaaduna baab gaaray leedahay baabkana sheekhu wuxuu inoo soo ballan qaadan xadfu musnadu ilayhi iyo dikrigiisa musnadu ilayhiga xadafkiisa iyo dikrigiisun bay ahayd saddexdaa tusaaloba sheekha waynu ku haysanaa
وإني من القوم الذين هم هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه
وإني أنيق من القوم تلقي بان كتر سنة أما قوم كي بان كتر سنة الذين قوم كو هم هم إيقو هذا هم إيقو إذا ما تملكوا قيريوضا منهم إيقو كقيريوضا سيد لسيده قام صاحبه صاحبك وماشي استاقي وحكولي هاي وإني من القوم الذين هم وإني من القوم الذين هم هم إذا مات منهم سيد قام صاحبه إمك هلكا هم تاس لا لا بشيغي عفوا هم تلا لا بشيغي ماها قام صاحبه هلكا قام صاحبه بيري سومين إذا مات منهم سيد قام صاحبه سومين هلكا ما هم هم بيديري اسكدر وهم هم تا وايا صاحبه دو قرينين لهين هم هم تا وصال لا بشيغي لا بشيغا ودو لا بشيغي بينو دونينا شيغيدا إنو قرينو هلو kolka humuu humtan kolba cidda lagula hadlaya adeegaysaa xataa waxaa jira kelmaduna sheekhu inoo sheegin oon iminka meesha keeni karno iqaamat lwasni wax la yidhaha baa jira iqaamat lwasni beytkaad ku toosin kartaa beytka ayaad ku toosinaysaa oo haddaad iminka humuu humudaa mid ka tagto beytku wuu kaa jabaya laakiin sheekha kuwiisii iminka aynu joognay intii uu inoo soo tilmaamay kolkaynu dib ugu celinno humuu humta haddaan dib ugu celinno waxay noqonaysaa haddaad dee nacas kula hadlaysid dee tacriidkiibuu noqonaya atacriid biqabaawati saamic laakiin kolba ruuxaad kula hadlaysid bay noqonaysaa ana masdaru lkalimi albawaadi bayna almuxaadiri waannawaadi ana farisun ana shaacirun fi kuli malxamatin wanaadi ana anigu masdaru lkelim kelmadaha ayaan masder u ahay albawaadi ee welibana bawaadida ah ee loo nisbaynaya baadiyaha buu ku leeyay waa kelmadihii abadka kelmadihii waaweynaa weeyaan ee bayna almuxaadiri ninka muxaadirka ah ee muxaadarada ee magaalada jooga iyo wanawaadi muxaadirkaasi waa ninkii magaalada joogay weeyaan bayna almuxaadiri wanawaadi kuwii muxaadirka ahaa ee magaalada joogay iyo kii naadiga joogay ee fakaaraha ka hadlayey intaba u dhexaysay buu ku leeyahay ay wada isticmaalayeen kaa uma jeedno ana farisun anugu waxaan ahay dagaalyahan ana shaacirun waxa kaloon ahay gabaya fii kulli malxamatin goob kastaan ka gabya iyo wanaadin fagaaro kaste malxamuhu waa meeshii dee dagaalku hilboobay weeyaan kolkaa meel kastay goob kastuu dagaal ka dhacana waan ka gabyaa fagaaro kastoo la joogana waan ka gabaya haddaba labadan bayd waxaynu uga jeednaa anada soo noqnoqotay ma arkaysa ana farisun ana shaacirun sooma soo noqnoqonin anadaa soo noqnoqotay muxuu uga jeedaa oo dikriga uu ka leeyahay waa maxay ana farisun ana shaacirun waa tacdiim weeyaan isagaa istacdiiminaya oo faanaya isagaa isweynaynaya in xalla fii ruumin fa fiiha qaysaru aw xalla fii curbin fa fiiha tubbacuun in xalla haddii uu ku dego musiibadani fii ruumin ruum hadday ku dhacdo fa fiiha qaysar reer ruum dee qaysar baa la jooga qayaasiradu soo maahayn madaxdii ruum qaysar baa difaacaya ruum oo dhan yurub oo dhan qaysar baa difaacaya buu yidhi hadday musiibadaasi ku timaado aw xalla fii curbin hadday musiibadu carab ku timaadana fa fiiha tubacun tubac baa iy- iyagana u nool buu yidhi tubac alyemeni ninkii lo odhan jiray ayaa iyagana u nool buu yidhi tubacani nin dee wuxuu ahaa dilaaya waxay tilmaamaan culimada bedhkood faajir buu ahaa welibana laakiin dembiilaa dumarkana aada uga xun waxaa la yidhaha maa min leylatin eeg taariikhda tubac habeen ma soo marin baa la yidhaha ilaa inan buu aroos ku ahaan jiray maa min leylatin ilaa inan buu aroos ku ahaan jiray waayo wuxuu ahaa nin jaa'ira oo dembiile ah cidduu doono ayuu kaxaysanayaa cidduu doonana wuu qasbayaa dilkiisuba inan buu ka dhacay inan jaliile la odhan jiray ayaa sababtii loo dilay loo dilayba lahayd nin ay madeeryihiin intuu jeclaaday ayuu yidhi bal hadda inan inqancisa ii keena iminka markaasaa lagu yidhi wallahi nin jaliile la yidhaah oo oo shaam degan isagu waa reer yamaneed ninkan tubicii dee intaasoo milyan oo ciidan u watay degaa taar caalamkaba nin aanoo awoodayda oo kale mayuu ku nool yuhu odhan jiray kolkaasuu yidhi inantaasaa jirtaa lagu yidhi oo inantaasaa jirto waa kii waraaqda u soo diray horta waxaa ka horreeyey wuxuu yidhi awoodaydan oo kale ma jiraa buu yidhi adduunka dushiisa wax jooga oo awoodnan leeyahay oo kale leh nin baa yidhi dee she wuxuu yidhi tubacow boqorow ii saxiix buu yidhi inaadan idulaynin anaa kaaga warramaya waa yahay buu yidhi wuxuu uga warramay nimankii bakriyiintii shaam haysan jiray buu uga warramay ee dagaalyahanka ahaa ninkii beriga marka dhaweydan soo sheekaynayn iyo reerkooga weeyaan kolkaasuu dee ciidan isla markiiba diyaariyo waa ka nimankiiba kusoo duulo xataa xabashidan uu sii maray halkan uu sii maray etoobiya xaggan uu soo leexda xagga shaam xaggan uu ka sii maray waxay tilmaamaan markii uu shaam qabsaday shaam siday u dhannayd marka uu qabsaday isagoo guumaysanaya ayaa dee inantan loo sheegay dee inantan u go'aansaday inuu guursado nin jeclaa oo isna libaax ahaa uu aabbihii dilay isagu waa qoladii uu guumaystay uu dawladdoodii qabsaday dee aabbihii ninuu dilay oo aabbihiina boqorkii meesha haystay ahaa ayaa inantan jeclaa markii inantii loogu yeedhay ayuu inankii yidhi iska dhaafa boqorka ha loo guuriyey waa ogaan laakiin khad buu dego wuxuu yidhi intaasoo sanduuqoo sanaaduuqdii waaweyneyda labada dabaq ahayduu noo diyaariya wuxuu codsaday dagaalyahan badanna in loogu rido sanaaduuqda iyo hubkoogii inta loogu riday sanaaduuqdii iyo dagaalyahankii wuxuu yidhi sanaaduuqda qaybta sare dahab iyo waxaad ka buuxisiin wax alle waxaynu awoodi karno ee xariira inantaynu odhanayna inantaan raacinaynaaye qaybta hoosena dagaalyahankiibuu kusoo guray dhexda kolkuu marayo ayaa tubacan naag faalisa ahayd buu lahaan jiray faalisuu lahaa faalisadii baa tidhi waryaa sanaaduuq baa soo socota rag wada dagaalyahanki ku jira iska baad dhexda kolkuu marayo ciidan in soo dirood sanaaduuqda hala baadho buu yidhi hala baadho kolkuu yidhi waa sanaaduuqdii la dejiyo inantii jaliile ee dee aroosadda ahayd ayaa iyadu kolkaa ayaa aada u cabatay kolkaasay tii meel baad igaga dhacaysiin sidaan aad igelisin ma dharkaygiin weeyaan maxaad baadhaysiin intay joojinaysay ayaa waxay tilmaamaan ayay bedhkood raggii ka dareereen bedhkoodna kama dareerine raabka sare unbaa la baadhay markii raabka sare la baadhay la waayey ayay soo noqdeen oo kolkaasay yidhaahdeen nimankii waxba kuma jiraan naagtii baa faalkii ku noqoto waa beene raabka hoose bay tii raabka hoose ka hoose ka hoose hala baadho kolka naagtii baa been baad sheegtay waanu khashifanay bay yidhahdeen oo naagtii way diideen iyadii baa tidhi anaa baadhaya marka iyadii soo noqotay iyadu baadhis tidhi way aragtay raggii bay aragtay kolkaa laakiin ballan baa lala galo waxaa la yidhi hadna sheegine iska dhaaf ballanta annagana no waxaasaan ku ballan qaadaynaa waayahay bay tidhi habeenkii markii meeshii la tegey ee sanaaduuqdii dee ha inanta guriga arooska loo geeyey waa gurigii dee lagu soo hoynayey caawa ayay inantii soo degto ninkan dili doona waxaa laga dhigay sawir nimankan wax matela filinada matela laga dhigay sayn intaa la eg baa loo soo xidhay sidiisana wuxuu ahaa nin hadal aqoon oo dadka inta badan madxikaadka ayuu dhigi jiray sheekooyinka lagu qoslo ayuu samayn jiray seeft saintaana uu leeyahay wuuna duuduuban yaho lama garanayo saasuu safarka u socdaayo kolba intuu soo jeedsado ayuu safarkaa ka qoslinaya kolkii meeshii la yimid ayay inantii tihi boqorow dee farxaddaadii ilaahay boqortooyadaada ha dheereeye farxaddaadii mid unba ka dhiman bay tihi waa maxay nin waxaa jira bay tihi aniga ila socda oon anugu leeyahay oo addoonkayga ah kolkaa inuu ninkaasi kaa farxiyo si warwarkan adduunka iyo dhibaatadan adu ilowdo hor hortaada inuu ka yar ha afcaal inuu riwaayad yar kuu dhigo intaa unba kuu laaban igu yeedh bay igu yeedh buu yidhi oo wuu sameeyo dadka ilaa bay xajin kari waayo qosol waa ka dili doonaa habeenkii kolkuu gaadhay baa daynantii iyo iyo boqorkii baa guriga tubacan ee gurigii laisla geeyey markii gurigii laisla geeyey ayay tidhi de anigu adigu haddaa iminka kuu dhan tahay farxaddaadii aniga ima dhanno waxba iga dhiman maxaa kaa dhiman buu yidhi oo dee ha ninkii yaraa baan doonayaa buu yidhi inuu halkan horteenna riwaayad yar ka dhigo uu guriga inoogu soo galo waayahay buu yidhi ninkii baa guriga lasoo geliyey riwaayaddiisiibuu dhigtay markuu riwaayaddiisii dhigtay kii oo riwaayaddii dhigaya oo dee meel cajiiba ka maraya riwaayaddii ul yarna wuu sitaayoo usha yar ul yar buu sitaayoo usha yar buu kolkaa riwaayadda ku dhigaa markaasuu yidhi boqorow dee riwaayaddayd waxay kasii macaanaan lahay halkaa hubka kuu yaallo haddaan seefta ka soo qaato oon seeftaa ku dhigo taasi wax la arkayba maaha waayahay samee baa la yidhi oo seeftiibuu soo qaatay riwaayadii buu dhigayaa wuxuu ku dhigayaa seeftii buu ku dhigayaa halkaa markuu marayo ayuu da ishaare wuxu ihi boqorow hadday nintan kula joogtaana waa gabayaa eh iyadoo laftarkeegana aynu dhegaysano masaasaa buu yidhi haayo gabay bay ku dhufato inantan gabayga waxay marisay tubac ma doonaye waxaan rabaabay tidhi tubac adigu wax dambiile inuu yahay bay tilmaantay faajir inuu yahay bay tilmaantay ummadda inuu kharibay bay tilmaantay waxaan anigu la hayaabay tidhi ninkii iya iyadaa ilmaadeerka ahayana waa ninkan hadda mana moodayo ninkaasi waa nin la yaqaane dee isbedelkan uu sameeyey shakligan uu bedelay ayay u garan waayeen wuu duuduuban yahay ninkani sayna wuu xidhan yahay waay markaad dilaysay miyaad ka aqbashay buu yidhi wax kasta inuu huseeyo maya buu yidhi ana tiibaa ninkaa ka aqbalayn buu yidhi wuxuu waxaa daba i ballan qaadaa buu yidhi tubac baa yidhi ii kaadi gabay yar aan tiriye waayahay buu yidhi gabayga tiri gabayga intuu tirinayay wuu kaadiyey gabaygaasi waan la yaaba runtii gabaygaa kolkaan eego waa gabi gebigiisu aad moodaysa nooca uu ku socda aad la yaabayso taariikhta hadda soo socoto madiidaad aad moodaysid ayuu ka hadlayaa ninkan dili doona cidda dili doonta ayuu ka warramaya anigoodi dilaysaaye adigana cidda ku dilaysaan kaaga warramayaa buu leeyahay sidii uu sheegu gabayga ku sheegunbayna u dhacday hadda sidii uu gabayga ku yidhi gabayga noocii u dhigay unbay ku dhacday ciddii uu yidhi ciddaasaa ku dili doonta naag baa ku dili doonta buu yidhi naagan walaala nahay ayaa ku dili doonta buu yidhi naagtii markii walaalkeeda oo tubacana markuu dilay unbay naagtii intay dee naagtu nin baa qaday intay soo fuushay faraskeegii unbay u timid ninkan iminka boqortooyada qabsaday reerkoogii un dee laga aqoon hal yarna way soo kaxaysaa tuun ninkan iyo reerkoogii qabiilkii dee boqortooyada ba xukumayey unbaa isku tirtay fitnada halkiiba ka abuurto sidii baa ayaa lagu dilay markii dambe tubac halkii baa lagu dilay marka halkii lagu dilay dagaal baa halkii ka bilowday isla markiiba waxaa la aamini kari waayo tubac waa dhimanayaaba dee lama marsiinayin madaxiisii bay soo qaadeen oo suuqaa la dhigay ummaddii dee markaasi kacdoon samaysay waayo xoog buu ku haystay ma garanaysaa tubacan tubac alyamini waa boqorradii ugu adadkaa ee taariikhda soo maray weeyaan ugu ana awoodda badnaa ee la tilmaami karo weeyaan wuxuu leeyahay in xalla fii ruumin ruum hadday ku dhacdo fa fiiha qaysaru qaysar baa u nool ow xalla fii curbin curb carab hadday ku dhacdana fa fiiha tubacun tubac baa u nool buu leeyahay haddaba halkan sidaynu garanayno waxaa ka xadfan musnadun ilayhi cafwan waxa sheegan musnadun ilayhi baa sheegan musnadun cafwan in xalla waxa xadfan musnadun ilayhi oo waxa degaya ee ku dhacaya ayaan sheeganayn in xalla un baa la yidhi lama magacaabin musiibadii iyo wixii lama magacaabin sababta loo xadfay waa tacayun iddicaau tacayun weeyaan ma cid bay ka qarsoon tahay dhahaa weeyaan dadkoo dhani waa wada ogyihiin tadbiiq wadix bal waxaad caddaysaa nin yahow wadix bal waxaad caddaysaa wadix bal waxaad caddaysaa dawaaci lxadfi xadafka dawaacidiisa fi taraakiibi taraakiibtii alaatiyati ee iman ee soo socotay
ملوكهم وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم وأقربوا
nin kani wuxuu ka hadlayaa waa dubyaan baan filaya naabiqatu dubyaan inuu ahaabaan ayaan qaba gabayaagani naabiqatu dubyaan markii nucmaan bin lmundir uu ka baxsaday ma garanaysa ee ninkii xumaa isku diray waa kii khasaasinadii shaam ka tilin jirtay u yimid markuu khasaasinadii u yimid ayuu nucmaan bin lmundir ka xumaaday kolkaasuu gabaygan usoo diray wuxuu yidhi mulukum boqorro ayaan anigu leeyahay buu yidhi iyo wa ikhwaanun walaalo idaa maa madaxtuhum kolkaan ammaano xakamu xaakim baaba layga dhigaa fii amwaalihim xoolahooga wawqaruboona laygu soo dhoweeyaa haddaan ammaano anayba xoolahooga ii dhiibaanay xaaki aduu qaybiba ii yidhaahdeen buu yidhi boqorradaa iyo walaalahaaba waan leeyahay nucmaan binu mundirow kelidaa ha ismoodin buu leeyahay haddaba muluukun maxaa ka xadfan musnadun ilayhi musnadun ilayhigaasi dee waa muluukun musnadun ilayhi wahu muluukun musnadun ilayhigi baa ka maqan sababta loo xadfaynaa ma cid bay ka qarsoon yihiin weeyaan wa maqaamulmadxi oo idica idica weye idicaau lcilmi ama idicaau tacayun weeyaan
أما والذي يبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره أمرون
amaa waladii kii baan ku dhaartay abkaa ka oohinayey markuu doono wa adxaka kana qoslinayey e waladii kiina waan ku dhaartay amaata dilayey marka uu doono wa axyaa noolaynayeyn e waladii kabaan ku dhaartay amruhu amarkiisuni amrun amar yahay e ka amarkiisuni amarka yahay baan ku dhaartaye waa ilaahay isagu maaha subxaanahu wa tacaala raqam uma samaynin sida aad arkaysid raqam wax raqam la yidhaahdo uma samaynin waxaad xusuusataa laakiin ka xadfaniba waa abkaada mafcuulun bihigeegii iyo adxakada mafcuulun bihigeegii cafwan ka xadfani waa musnadun ilayhi waxa weeyaan abkaadana waynu ka dhigi karnaa mafcuulun bihiga aan sheegayo amaa waladii abka waladii adxaka bay ka dhigan tahay waladii baa ka xadfan halkaa waladii ayaa ka xadfan sababta loo xadfay waa lita- waxa weeyaan li- waxa weeyaan lidalaalati maa qablah qariinadaa hore ayaa ina tusinaysa weeyaan saa darteed baa loo xadfay laakiin haddii abkaada iyo adxakada aad mafcuulun bihigooga ka dhigto sidii kuwii hore aynu ugu haysanay ubaynu ugu qabsanaynaa iska dhaas
لسن إذا سعد المنابر أو نضى قلم أنشأ الخطباء والكتاب lasinu ninkani waa aftahan idaa sacida almanaabira kolkuu mimbarka fuulo aw nada ama uu soo siibo qalaman qalinka uu soo siibo shacaa wuxuu ka badiyaaba alkhutabaa'a kuwa khudbeeya iyo walkutaaba ragga qoraaga ah lasinun huwa lasinun saw ma aha musnadun ilayhigii baa xadfan maxaa loo xadfay waxa weeyaan waa maqaamulmadxiyo ma cid buu ka qarsoon yahay kanaan ammaanaya cidnaba kama qarsoone
لسن إذا سعد المنابر أو نضى قلم أنشأ الخطباء والكتاب lasinun waa nin aftahana idaa sacida marka uu fuulo almanaabira mimbarada aw nadaa ama hadduu soo siibo qalaman qalin hadduu soo siibo shacaa wuxuu ka badiyaa alkhutabaa'a khutabada iyo walkutaaba qura- qura- qoraagaba
عليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام
caliilu ljismi ninkan jidhka ayaa xanuunaya mumtanicu lqiyaam taagnidana wuu ka mancoon yaho ma kici karayo shadiidu sukri waalidiisuna way daran tahay min gayri lmudaami khamre uu cabayna kuma waalan uu waalan yahay khamre uu cabayna ma jirto buu ley mudaam waa khamrada waxaa jira haddaba musnadun ilayhi baa ka xadfan saw maaha oo huwa caliilu ljismi weeyaan waa tawajuc dayiqulmaqaamkaan soo maraynay qaala lii kayfa anta qultu caliilun tii ma garanaysaa kii aynu soo maraynay oo kale weeyaan
الحجاج لا يفلال سلاحك إنما المنايا بكف الله حيث تراها
axajaaju ninkan xajaajahow laa yaflal silaaxuka hubkaagu yuuna afbeelin inama almanaaya waa geeri oo bikafi illaahi ilaahay qacanta ugu jirta xaysu taraahaa kolba meeshaad u aragtunna la dhigayo xajaajow hubku yuuna kaa afbeelin buu yidhi seefuhu yuuna kaa afbeelin weligaa waayo seeftaaduba waa inama almanaaya waaba geeri buu leeyahay seefahaabu oo bikafi illaahi xaysu taraahaa adigo kolba xaggaad ujeedidun haddana ilahay uu jeedinayo weeyaan musnadun ilayhi baa halkaana ka xadfano musnadun ilayhiga xadfani ya silaaxu waa manaaya bay ka dhigan tahay inamaa hiya lmanaaya silaaxu waaba geeri ayay ka dhigan tahay waxa loo xadfay waa maxay haddaba musnadun ilayhiga waa lilcilmiyo silaaxa hore ayaad ka qaadanaysaa oo kuu sheegaya
حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس لما في بيته بمضيعين
xariisu ninkani wuxuu ku dadaalaa cala dunya adduunyada shilinkama luma buu ku leeyahay mudiicun wuxuuna lumiyaa lidiinihi diintiisa diintiisana uu lumiyaa walaysa ma aha ninkani limaa fii beyti waxa guriga u yaalla bimudiicin mid lumiya guriga waxa u yaalla ma lumiyee diintunbuu lumiyaa buu ku leeyahay haddaba halkana waxaa xadfan musnadun ilayhi iyo huwa xariisun bay ka dhigan tahay huwa isagu xariisun waa nin aad xariis ah oo u dadaalaya haddaba huwa xariisun marka aynu nidhaa sababta loo xadfayna waa idicaau lcilmi waa inuu ninkani la wada garanayo ay dadku wada og yihiin ayuu idicaysanaya وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيلون وإني أنيق رأيت وحن أركي البخل بخلق أيان أركي يزري كيو نسقامين أيا بأهله أهل كيس إساقو نسقامين أيا فأكرمت وحن شرفيي نفسي نفتي إذا أيان شرفيي أن يقال إن ليراهدو هو بخيل وبخيل أيان نفتي إذا كشرفيي بكلية وبخيل إن ليراهد ما دام أركي بخل يقول إنه ضدك هاصل لقى قدر كوية شرفته ده waa bakayl in la yidhahba waan ka xishoonaya waan ka sharfinaya naftayda buu leeyahy muxuu haddaba huwadaa u xadfay musnadulilahigu waa huwa bakiilun huwada ka xadfanay waa lilcilmi bihi waa la og yahay huwa bakiil waa cilmi weeyaan waa shay la garanayo weeyaan لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ولم تهدي ماثر خالد ninka wuxuu sheegayaa inuu yahay deeqsi xaatim deeqsinimadiisiiba wuu baabiyey kolkii isaga tiisa la arkay xaatim tiisiiba waa la iloobay haddana waa geesi dagaalyahana khaalid tiisii baa la iloobay buu kuleeyahay markaana khaalid ibnu waliid geesinimadiisiina dadka wuu ilowsiiyey ninkani kolkaasuu yidhi low shi'ta haddaad damacdo lam tufsid maadan fasahaadiseen samaaxata xaatimin ninka xaatim a deeqdiisii karaman deeq kumaadan fasahaadiseen walam tuhdim maanadna dumiseen ma'aafira khaalidin khaalid waxyabuu laga soo rarayna waxamaadan dumiseen haddaba waxaa xadfan mafcuulun bihi low shita haddaad doontada maad arkaysaa halkaa low shita ah mafcuulun bihi baa ka xadfan sababta loo xadfayna waa albayaan bacda alibhaam bayaan bacda alibhaam weeyaan mafcuulun bihiga sidaynu horay usoo diidnay ma garanaysid tii oo kalunba halkana inoo taalade berid xashaaya in ista berid xashaaya in istatacta bilafdatin falaqad taduru idaa tashaau watanfacu berid waxaad qaboojisaa xashaaya laabtayda qabooji in istatacta haddaad awoodaysid bilafdatin hadal qura uun ku qabooji laabtayda laabtayda falaqa taduru waad awoodaa falaqa taduru waad dhibtaa idaa tashaau marka aad damacdo wa tanfacu waanaad anfacdaaye halkana falaqa taduru waad dhibtaa ayuu dhibaa dee ninkuu doono saw maaha wa tanfacu waad anfacdaa ayuu anfacaa ninkuu doono saw maaha mafcuulun bihi baa xadfan mafcuulun bihi ayaa xadfanu dee qalad baan ku tacalluqin in durka loo nisbeeyo un baa la doonaya waa kii horean soo sheegayno kalun weeyaan birid xashaaya in istadacta bilafdatin falaqad taduru idaa tashaau watanfacu nujuumu samaa'in kulamaa gaara kowkabun badaa kowkabun taawi ilayhi lkawaakibu nujuumu samaa'in kulamaa gaara kowkabun badaa kowkabun ta'wi ilayhi lkawaakibu nujuumu samaa nimankani waa samada xidigaheegii kulamaa qaara mar alla markuu qarsoomo kowkabun xidig marka uu qarsoomoba badaa waxaa daahiraya kowkabun kowkabbaa daahiraya ta'wii ilayhi lkawaakibu kawaakibtu ay usoo dunmayso kawaakibtaaba usoo dunmayso buu kuleyahy mar alla markuu kowkab qarsoomo kawaaki kawaakib kalaa daahiraysa xidigahaasi hadday bardhacaan soo barwinima soo jeedaan wuxuu leeyahay nimankanan ammaanaya xagga badnida qabiilkani waa kawaakibtaasoo kalo hadday rag dhintaan rag kalun baa halkoogii buuxinaya haddaba musnadun ilayhigii baa xadfan waa haaulaai nujuumun haaulaai daasaa xadfan waa musnadun ilayhi muxuu u xadfay wuxuu idacaysanayaa inay mutacayin yihiin inayna cidnaba garan waayeynin ayuu sheeganaya taasuu sheeganaya ama cid baa garan la buu leeyahay waqad calima alqabaa'ilu min macaadiin idaa qababuun biabtaxihaa buniina بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أرادنا وأن النازلون بحيث شينا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطيعنا وأن العازمون إذا عصينا إذا بلغ السبي لنا gabaygii dheeraa ee camr ibnu camar ibnu kalhum ba sooma ahayn waa gabaygiisii dheeraa weeyaan camar ibnu kalhum gabayadiisan waad aragtaa nooca uu wado waqad calima alqabaa'il qabaa'ilku waxay yaqaaniin oo min macadin ree macad oo dhan ah idaa qabaun marka taandhooyinka biabdaxihaa abdaxeega hortoodaa yar ama meeshaa dooxa ah buniina marka nalooga dhiso marka taandhooyinka hortooda nalooga dhiso waxay yaqaaniin biana almuطcimuun inaan anagu quudinno idaa qadarnaa markaanu waxhaysano wa ana almuhlikuun inaanu wax baabi'ino idabtulina haddiina lagu gardaroodo nala soo doonto wa ana almaanicuuna inaanu wax mancino limaa aradna waxaanu doonnana inaanu diidno wa ana annaaziluuna inaanu degno bixaysu shi'naa meesha aanu doonno waana taarikuna inaanu iskaga tagno idaa sakidna markaanu cadhoonno waana alaakiduuna inaanu qaadanno idaa radayna markaanu raali nahay camar ibnu hindi aan camar ibnu kalsuun baan doonaya waa nin gabayaa ah laakiin aad buu ninkan gabaygiisu cajiib u ahaa isaga iyo qoomkiisa ayaa aada isku ammaana sababtuna waxay ahayd boqor camar ibnu hindi lo odhan jiray oo isna caan ahaa oo gaba libaax ahaa ayaa maalin maalmaha kamida yidhi horta carab miyuu ku jiraa nin hooyadii ay hooyadii iska kibrinayso ayna hooyaday u adeegaynin waayo carabta iyo jaahiliga dee waxii lagu arki jiray waad yaabaysaa wuxuu yidhi carabta ma laga soo helayaa buu yidhi nin hooyadii hooyadii ay iska kibrini oo ayna u khidmaynaynin ayna dharka u maydhaynin kolba waxay u dirtaa ayna soo qabanaynin waxaa lagu yidhi niyo waxaanu filaynaa nin camar ibnu hindi camar ibnu kalsuum la yidhahyo gabayaa ah ninkaa hooyadii waxaa laga yaabaa bay yidhahdeen inay haa iska kibriso waayo waxa weeyaan xaafad gebigeeguba cisi u dhalatay buu yidhi oon ogolayn iyo sida iyo yaraynta toona meel kasta hadday joogaan kooga kelidii ihi kunkuma yasi karaan buu kuleeyahay kolkaas yidhi bal haya igu yeedha camar iyo hooyadiiba igu yeedha boqorkii baa idin yeedhayaa la yidhi oo waa loo yimid dee camarna halkii raggu fadhiistay hooyadiina halkii islaamaha ayaa la fadhiisiiyey halkii islaamaha markii la fadhiisiiyey ayay islaantii ujeeday lahayde ayay tidhi iisoo qaad bay tidhi weelkaa weel yar bay u diratay waa gardaree ma arkaysa waxbana ma ogo kolkaa islaantani iisoo qaad markaasay dee tidhi saaxibu alxaaja taquumu ilaa xaajatiha tabaahani ha soo qaadata bay tihi anu ma baahniye ya anigu ma baahniye soo adu ma baahnid ba tiri dee soo qaado markaasay islaantii qaadan weydo oo ay kusoo booday markaasay dee islaantii halkii ka qaylisay kolkaasay camar oo inankeegii ayay u qaylisay isla markiiba seeftii buu ka soo boodayo boqorkii dee intaasoo gaad ay ku xeersanaayeen ee islaa cid u dhowaan kartaaba ma jirto ayuu kurka kaga jaray markuu kurka kaga jaray ayuu gabaygan ka dul aqriyaya gabaygan ayuu ka dul aqriyaya kolkaasuu leeyahay falaa tacjal abaa hindin calayna abaa hindi waa camar ibnu hindi boqorkaya hanagu degdegin buu leeyahay camar ibnu hindi oo annaga nama taqaanide hanagu degdegin buu le halkaa gabay dheer buu runtii u- ayuu bilaabay gabayga wuxuu kusoo gebagabaynayey idaa balaga sabiyu lanaa ra- radiic idaa balaga radiicu lanaa fitaaman haddii ilmaha yare naaska nuugaa uu hooyadii ka guro takiru lahu ljabaadiru saajidiina boqorradaa u sujuudo annaga buu leeyahay markaasuu haddana qabiilkiisu inay badan yihiin ayuu ka turjumayayo wuxuu yidhi mala'na albera annagu berriga waan buuxinay buu yidhi oo berriga oo dhanba guryaha iyagii unbaa wada taagan buu yidhi baddana waanu buuxinay oo haddaad badda eegtid doonida iyadii meel alla meelay kala marto ayay laadahay hadda dooniba ma lahayn waaxid dooniya safiino waaxidaa mayna lahayn doonida xabad mayna lahayn kolku saa leeyahay kolkaa wuxuu ku leeyahay badii iyo berigiiba annagun baa haysana kolkaasuu doonaya inuuna dulmiyo buu leeyahay ninkani waqad calima way yaqaaneen buu yidhi waan dhaaranayaaye alqabaa'ilu qabiiladu way yaqaaneen oo min macadin reer macad ah idaa qababun marka taandhooyinka biabtaxiha halkan ba- doo xooga buniina nalooga dhiso marka taandhooyinka halkan doo xooga nalooga dhisa buu leeyahay biana almuطcimuun annagu inaanu quudinno idaa qadarna markaanu awoodayno haddaanu wax yar hayno bakayliin ma nihinoo dadka waanu siinaa waana almuhlikuun waxna gamtaanu u joogsanaa ida ibtuliina markana lagu gardaroodo haddiina la imtixaano laysku kaayo soo doontana gamtaanu wax u joogsanaayo camaro adnawaku kaasuu leeyahay wa ana almaanicuun annagu waanu mancinaa lima aradna wax alla waxaanu doonno inaanu dadka iska hortaagnana waanu iska hortaagnaa waxaanu doonno annagu dadka waanu u diidaynaa wa ana annaaziruun laakiin annagu waxaanu ka degnaa bixaysu shi'na meel alla meesha aanu doonnay carabi leedahayna xoog baanu ku degnaa oo cid dhulkooga noo diidi kartaa ma jirta buu leeyahay wa ana taarikuun waanu iskaga tagnaa idaa sakhidna markaanu cadhoonno ciddaanu u cadhoonno waxbaba kama qaadanna buu leeyahay wa ana alaakhiduuna idaa radina markaanu raalliga nahayna waxbaanu qaadanaayo ciddaanu raalliga ka nuhun baanu wax ka qaadanaa xataa haddii hadiyadna loo keeno cidaanu u cadhoonayna kama qaadanna buu leeyahay cidaanu u cadhoonayna kama qaadano ciddaanu raalliga ka nahay unbaanu ka qaadanaa wa ana alcaasimuuna lima ut- ee, idaa uticna annagu qabaa'ilka anagu xeeran waanu badbaadinaa buu leeyaho iyagaanu difaacnaa haddayna adeecaan haddayna adeecaan waanu badbaadinaa wa ana alcaazimuuna idaa id- ee, idaa idaa idaa muxuu odhan jiray idaa cusiina haddayna caasiyaanay naga hor yimaadiinna inaanu weerar ku sinno oonu ku egeyno ayaanu u qasadnaa haddaba halkan waad aragtaa ana ana ayaa wada sheegan waqad calima biana almuطcimuun idaa qadarna waana almuhlikuun ida btuliina waana almaanicuun lima aradna waana annaaziluun bixayثu shi'na waana taarikuuna idaa sakhidna waxaasoo dhane meesha kugu wada sheegan oo dhan waxaa meesha ku wada sheegan oo dhani waa maxay waxa loo dee waa taladud wey fan waxaa meesha uu ku wada sheegay oo dhan wuxuu uu sheegaya ayuu xadfi waayey musnadun ilayhi yowga noocaasa waa tacdiim isaga ayaa isweyneynaya iyaga qabiilkiisa ayuu weyneynayaa meelaha barkooda dee musnadunulehiga xadfan yahayna waad garanaysaa idabtulinaa iyo waad arkaysaa musnadunulehiga inta la xadfaa musna- ayaa inta faaciltii la xadfanaayo faacil meesha la keenay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdimualib ana anigu annabiyu nebi baan ahay laa kadiba beenina meesha ma taalo laa kadib hadalkaaygaasi kadib iyo been maaha waad aragtaa waxaa xadfan musnadun ilehigii baa xadfan maxaa loo xadfay waa la iska garanaya waa macluum ana bnu cabdimualib ana sayi ana bnu cabdimualib xagga xadafka iminka laa kadibta waan ka soo qaadanayna waxaa kaluu laakiin filaya inuu sheekhu uga jeedo ana anada labada anood ee wada sheegan maxaa loo sheegay labada anood ana ana nabiyu laa kadib soo mahayn ana bnu cabdimualib labada anood ee la sheegayo weeyaan ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama walaa fakra halkana waa walaa fakra oo waa laa kadibadiio kale waa la iska garanayaa un khalaaqun wuxuu abuuraa limaa yashaa wax alla wuxuu doono maxaa loo xadfi kaana khalaaqun limaa yashaa de waa macluum ciduu ka qarsoon yahan jirin huwa khalaaq alxamdu lilahi alxamiidu hadda daalkaa domisana iska ilaali alxamiidu weeyaan alxamdu lilah waxa mahadle ilaahay huwa alxamiid hadda weeyaane maxaa mus nactiga marka la qadciyo dee khabar baa loo qadcin jiray ama mafcuulin bihi ayaa loo qadcin jiray kolkii khabarka weeyaanoo mu- mubtadi mubtadii baa ka xadfan waa macruuf laa tukhaadib isahfiiha nacas hala sheekaysanin alaiimu hade waa ka xune kasii xune caqlilaa caqlilaawaha ah weeyaane laiim waa nacsi la qadciyo isagu ma arkisid xaggee loo qadciyay dee qadciga naxwaha ka sheekaysa kolkaa huwa baa ka maqan wa axsin ila alfaqiiri faqiirka same u samee almiskiinu hade weeyaan ka miskiinka ahe kana waa nacti kaloo la qadciye ma arkaysaa wuxuu u soo lada celiyey waad aragtaayo axsin ila alfaqiiri waa majruur oo laakiin xaraf jaar baa lagu jiray laa tukhaadibi safiihana waaba mansuub oo waa mafcuulun bihi labadaba in laga qadcin karaya ayuu kuu sheegaya almabxath athalis mabxathka saddexaad waati fi tacriifi lmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga haddii la xadfayo iminka sow kama inaan soo bixin haddii la sheegayana sow kama inaan soo bixin haddii la macrifaynayo ka warran iclam bal waxaad yar ogaataa ana xaqa almusnadi ilayhi musnadun ilayhiga xaqiisu an yakuuna inuu noqdo macrifatan macrifo musnadun ilayhiga maxaa loo baahan yahay inuu maxay ahaado inuu macrifo noqdo ayaa lagaa rabaa lianna almaxkuuma calayhi ka maxkuumu calayhiga ah yanbagii waxaa munaasiba an yakuuna inuu yahay macluuman macluum liyakuuna alxukmu si uu xukumku u noqdo mufiidan mid wax faa'iideynaya maxkuumu calayhiga maxaa loo baahan yahay buu yidhi eeg musnadun ilayhigu waa maxkuumu calayhi maxkuumu calayhigu waa midaad ka sheekayni ood ka warramaysid meeladan aqoonin maad ka sheekayn kartaa meeladan garanaynin miyaad ka sheekayn kartaa waayo waaba khalad haddaba wuxuu ku leeyay liana almaxkuuma calayhi yanbagii an yakuuna macluuman waa inaad garanaysid kanaad ka sheekaynaysaa wax macluumood aduu garanaysa waa inuu yahay liyakuuna alxukmu mufiidan si uu xukumkanina u noqdo mid faa'iide leh haddii kale dee xukumkii baan noqonaynin mid faa'iide leh wa tacriifuhu haddaba musnadun ilayhiga marka la macrifaynaya ima bilidmaar inuu damiir ku sugnaado oo damiir baa laga dhigaa damiir baa lagu macrifeeya laakiin ujeeddaa laga wataa damiirkeena la soco wa ima bilcalamiya in calamiye lagu macrifeeyo calam baa laga dhigaa wa ima bilishaara in ismu ishaare lagu macrifeeyo wa ima bilmawsuula in mawsuulnimo lagu macrifeeyo wa ima bial in al lagu macrifeeyo wa ima bilidaafa in idaafa lagu macrifeeyo wa ima binida in nida lagu macrifeeyo intuba waa suurtagal buu kuleeyahay intaasiba suurtagal bay noqonayaan المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بضم- بالإضمار haddaba marka musnadun ilayhiga damiir laga dhigayo bal aynu eegno nooca uu hadalka inoogu dhigo waa musnadun ilayhigii uu doonayo inuu damiir ka dhigo bal haddaan eegno yu'taa waa lala yimaadaa bilmusnadi ilayhi musnadun ilayhiga waa lala yimaadaa damiiran isagoo damiiro baa lala yimaadaa liaghraadin ujeedooyin badan baa loola yimaadaa likowni alxadiidi sheekada oo ah ayaa loola yimaadaa fi maqaami takalumi takalum meeshii ninku hadduu isagu iska hadlayo muuna dee damiir ka dhigin damiirulmutakalima isagaaba iska hadlaye anaa istaagin maanan odhanayn ana waa ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam nebiga qowlkiisa uu yihi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdimudalib anadaa dee huwa mu odhan karaa waa maya ana isagaa iska hadlaya waa inuu ana oo damiiro ku macrifayo musnadun ilayhiga aw likowni alxadiidi ama sheekada oo ahaata fii maqaami alkhitaab meel cid lala sheekaysanayo كقول الشاعر وشاعر كقول كيسة وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم وأنت أدق وحتى الذي ننك أخلفتني بيني ما وعدتني وحدي يضحي أذا بيني وحدي بلن قادي بيني وأشمت واحد كفر حصي بي بسببي سببتي واحد كفر حصي من روح بعد كفر حصي كان أها فيك نحن يلوم كعايا ninkii ku caayi jiray ku odhan jiray ballanka ma taqaanidna markaad maanta aniga ballankii igaga baxday alla ilahi waad ka farxisay oo daliil kale uma baahna buu kuleeyahy haddaba waa anta baynu u baahannahay waa anta isaga musnadun ilayhi maaha maxaa damiir looga dhigay dee waa maqaam alkhitaab oo ninkaad la sheekaysinaysid eed la hadlaysid maadan adiga odhanin anta anta baad odhanaysaa aw likowni alxadiidi ama sheekada oo ahaata fi maqaami alghayba haybe meesheed wax maqan baad ka sheekaynaysaa naxu huwa allahu tabaaraka wa tacaala huwa isagu allah ilaahay weeyaan tabaaraka wa tacaala huwa markaad leedahay dee fii maqaami alghayba kolkay sheekadu ku salaysan tahay huwo unbaad odhanaysaa aya anti iyo ana iyo ma odhanaysid walaabudda waxaan laga maarmaynin min taqadumi dikrihi inuu dikrigu u hormaro huwadaa damiirulghaybaha inuu dikrigu u hormaraana waa lagama maarmaan imaa lafdan inuu ka hormaro lafdiga oo lafdi ka horeeya lagu soo maray waa ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa fasbiruu bal sabra xataa yaxkum allahu ilaayuu ilaahay kala saaro baynanaa baynkeenna wa huwa ilaahay khayru lxaakimiin kuwax kala saara ka ugu khayrka badan weeyaane wahwadaasi waa musnadun ilayhi maxaa damiir looga dhigay musnadun ilayhiga damiirulghayba dee maqaamkaa maqaamulghayba ah damiirulghaybahan waxa u hormaray lafdigii baa hormaray oo lafdiyan baynu usoo sheegnay oo waa alla xataa yaxkum allah allahdaasa hormartay wa imaa macnan xagga macnaha inaynu ka taqadumo naxwu wain qiila lakum haddii laydinku yidhaahdo irjicuu iska noqda farjicuu dee noqda haddii noqda laydin yidhaha noqda huwa noqoshada ayaa azkaa lakum idin nadaafad badane noqoshada ayaa idin nadaafad badan baa la leeyahay huwadaasi damiirkaasi maxaa looga dhigay musnadunilehiga damiir maqaamka maqaamulghayba aha soo maahayn dee waxaa hormaray xagga hore ayaa macnaha looga taqadumayo irjicuudan maad arkaysaa ka horaysa ficilkumuuna master iyo zaman tusinin qaybtii masterka ayaa meesha laga qaadanaya master ficilku ku tusinayo ayuu damiirku noqonaya huwa rujuuca ayaa azkaa lakum ay rujuuc waa ka kule wanaxwu icdiluu cadaalad sameeya huwa cadliga ayaa aqrabu litaqwa alla kabaqa u dhowey huwadaasi yay u noqonaysaa cadli mastera oo icdiluuda laga fahmayo aw dallat calayhi ama waxa ku tusinaysa qariinatu xaal ama waxa laga sheekaynayaaba kuu sheegayaa ficil aad ka qaadataana kama kama kuma hormarin lafdigiisuna kama horeeyo lakin qariinatu xaal baa meesha taalla waa ka qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa falahunna waxay leeyihiin dumarku huluha maa taraka waxa uu ka tegey hulukii hulutaankii maydku wuxuu ka tegey hulutaankii maa taraka baa la yidhi ka wax ka tegaya macali ba mise waa cumar maye waa mayd dhaxal baa laga sheekaynayaaye maa taraka dee mayd inuu meesha yaal maana dan dhaxalka ku garanayn musnadun ilayhiga huwa oo dee dhaxalkiia maydkii buu unoqonaya tambiihaat alawal tambiiha koobaad alaslu fi lkhitaab waxa khitaabka asal u ah an yakuuna inuu ahaado limushaahadin mucayanin mid aad arkaysid oo ku hor taagan inaad la hadashid asalka kaad la khidaabtamaysaa waa ku ka hor joogood arkaysid weeyaan naxu anta istaraqtani adaa iga naxariis dalbay anta adiga ayaa istaraqtani iga istarqaqtani adaa iga dabacsanaan dalbay biixsaanika ayaanad igaga dabacsanaan dalabtay markaad ixsaan badan ii samaysay dee inaad inan kuu naxariistad iga dalabtay buu leeyahay haddaba antadaasi waa ninku hortaagane ma arkaysa waa mushaahad mucayan ah we welibana waa nin mucayana oo gaar ah mushaahada ood hortaagan tahay saasuu asalku ahaaba laakin waqad yukhaatab waa lala khitaabtami karaa hayru lmushaahadi midanan midadan arkaynin midadan arkaynin ku hortaagninna waad la sheekaysan kartaa idaa kaana markuu yahay mustaxdaran fi lqalbi qalbiga midaad ku xaadirsatay haddaad qalbiga ku xaadirsato kiyon ku hor joogin baad la sheekaysani waa naxwu laa ilaaha ilaa anta laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane ilaa anta kolkaad leedahay ilahay maad arkaysa ayuu ku hortaagan yahay mid qalbigaad ku xaadirsatay wa hayru lmucayan midan mucayan ahayn ruux gaaraba midan ahaynna waad la hadli kartaa waad la khitaabtami kartaa idaa qusida marka loo jeedo tacmiimu lkhitaab hadalka in caam laga dhigo likulli man ruux kasta in caam looga dhigo yumkinu uu suurtoobayo khitaabuhu khitaabkiisa calaa sabiili lbedel si bedel ah welibana lafdigu waa in laisku bedelo oo kola ninkan uu ku dhacaya kolka ninkan naga bedelaa ninkan kale u ku dhacaya la tanaawulu mana keensanayo dafcatan waaxidatan mar qura mar qura un dadkao dhan kuma wada dhacaya kolba nin gaar u ku dhacaya waa ka qowli lmutanabi mutanabi hadalkiisa oo kale
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت لئيم تمردا
mutanaabi xikmad buu ku hadlayaa ee dhegaysa bar hadda idaa anta adigu akramta haddaad maamuusto alkariima nin nin kariim oo sharaf leh nin sharaf leh haddaad maamuusto malagta waabad milkiyeysaaba maamuustaadaasuu ka helaya ayuu qiimaynaya maamuustana ayuu qiimaheega garanaya weeyaan iska iska kaa kala qaban maaye gebigiisaba waad yeelanaysaa buu kuleeyahay oo dee maamuustaadii buu fahmaya iyo intay la eg tahay idaa anta adigu akramta haddaad maamuusto alkariima ka kariimka malagta waad milkiyeysaa wain anta adigu akramta haddaad maamuusto alla iima ku liitana tamarada wuu kugu nacasoobaya markaan buu kugu madaxadayg uu kugu kibrayaa buu kuleeyahay bal nacas maamuus markaa unbuu kugu kibriyey haddaba idaa anta buu yidhi ayuu la hadlayaa waa ilaa qiyaamada dadka iman doona waa xikmad ilaa qiyaamada nin kastoo kariim maamusaa wuu milkiyayaa nin kastoo nacas maamusaana nacaskaa ku kibraya saasuu doonaya idaa anta kolkaa mucayan miya ma ruux gaara may dadkao dhan ba weeyaan bal adiguba de adigaba hadalka kugu dhacaya isku day ilkariim maamuus karaamadan iyo qiimihaygu fahmaya bal nacas maamuus maba fahmayaba laa ya'ba alkaraamata ilaa ximaar soo maahayn kolkaa ninka nacaskiihi wax alla wuxuu fahmayaa ma jirto idaa anta antadaa weeyaan athani ka haanigiihi alaslu waxa asal ah fii wadci damiiri damiirka dejintiisa cadamu dikrihi inaan la sheegin ilaa bacda taqadumi ma kii horumarkiisa kadib mooyaane yufasiruhu caddaynayay damiirka lamaba sheego ilaa ku kuu caddeeyo oo dee uu u noqonaya inuu ka hormaro mooyaane waqad yucdalu in laga leexdaa laga yaaba can hada alasli asalkaa fa yuqadamu damiiru damiirka la hormariya calaa marjicihi baa laga hormariya liakraadin ujeedooyin kasiiratin badan minhaa waxaa ka mida tamkiinu ma kii inaan si fiican loo makamiyo bacda damiiri damiirka ka dambeeyey fii nafsi saamici saamica naftiisa walitashawuqihi jacaylkiisa ilihii isaga uu jeclaaday markaad damiir sheegto damiirkani halkuu u noqonayeyna adan sheegin damiirka markaad sheegto naftaadu mayna isku dayin inay baxsido damiirkan iyo halku ku noqonayo adigoo baxsiyayoo daalay markaad marjiciisii dambe hesho dhayal muu kaaga baxsanaya dhayalkaagama baxsanayo waxa adoo daala aad heshaa dhayalkaagama tegayo waad la socotaa waad jeclaysanaysaa dee adoo daalay baad helaysaa waa tamaku tamkiin maa bacda damiir fi nafsi saamic litashawuqihi ilayhi waa ka qawlihi hiya nafs hiya iyadu hiyadaasiyay u noqonaysaa damiirka ayaa garanayaba meel alla meel uu noqonayo waa an nafsuda ka dambaysa u noqonay hiya shanigu annafsu nafta maa xamaltaha wax alla waxaad xambaarsiiso taxam- tataxamal way xambaaraysaa nafta wax alla waxaad xambaarsiiso way ku xambaari buu ku leeyahay waa gaadiid cajiiba haddaad naftaadan maanta ku qasabtid inay qur'aanka dhammaysa maantoo keliya way dhammayna ma ogtahay haddaad ku qasabtid inay jus keliya aqridana juska un bay aqriin hiya shanigu waxa weeyaan annafsu nafta maa xamaltaha wax alla waxaad xambaartidadaba tataxamal way ku xambaaraysaa fa inahaa qisadu waxa weeyaan laa tacmaa ma indha tirmin alabsaaru absaartii laa tacma alabsaar indhaha mayna beelin inahaada damiirkan iyo u noqonaya laa tacma alabsaar buu u noqonaya eeg waa damiirulqisa labaduba damiiru shani iyo damiirulqisa waa isku mid damiiru shaniga waxa fasiro jumlada ka dambaysa wa nicma wanaagsanayay ninku rajula ninnimo u wanaagsana caliyun baan ammaanayaye nicma faacilkayga maad garanaysaa waa huwa nicma wanaagsanayay huwa ninku oo huwadaas iyuu ku noqonaya rajulka ka dambeeya huwa kolkaa tidhaa ayay maskaxdu daalaysa ay odhanaysaa huwadii faan markay rajulan maqasho ayay si fiican maskaxda kugu dhacaysa haddaad xoolo yar shaqaysato adoon ku dhididin si dhib yar so kugu dhaafi maayaan laakiin adoon dhidida haddaad soo shaqaysatid ka waran waad ku adadkaanaysaa kolkaa damiirka markaad marjiciisa garan weydo eed mar dambe heshid waad ku adadkaanaysaa kuwaad kusoo dhididay buu noqonayaayo way si fiican dhayilkaa kuguma dhaafayo wa nicma wanaagsanayay ninku rajula ninnimo u wanaagsana caliyun baan ammaanayahay falfaacilu faacilku damiirun waa damiir yufasiruhu waxaa caddaynaya atamyiis haddaba kanna nicmo rajul waa baabu nicmo wabi'sa oo faacilkooga dee tamyiiskaasaa caddeeya oo isna waa mudarid wayadarid wuu qiyaasoobayaa daalika kaasi fii baabay nicmo wabi'sa nicmo iyo bi'sa baabkooga ayuu qiyaasoobayaa iyo wa fii baabi damiiri shani damiiru shaniga baabkiisa naxwu huwa shanigu waxa weeyaan allahu axad ilaahay kelinimadiisa hu qul huwa allahu axad soo maahayn huwadaas iyay ku noqonaysaa dee allahu axadka dambay u noqonaysaa waxdaaniyada ilahay weeyaan waxaa laga hadlaya huwa shanigu allahu axad ilaahay waxdaaniyadiisa weeyaan damiiru shaniga oo dhanna xagga ka dambaysu damiirku u noqdaa damiirka damiir nicmiya biisa faacilkoogana xagga ka dambeeya soo laba maaha afar baa sheekhu ayuu ka aamusay afar kale u ka aamuso afarta kale naxwada sheegta naxwadaad afarta kale ka helaysaa wa minhaa waxaa ka mid a iddicaau ana ana marjica damiir damiirka halkuu u noqonaya sheega sheegasho aad sheeganaysid